Kulankan oo lagu qabtay degmada Daynile ee gobolka Banaadir ayaa ahaa mid lagu taageerayay dib u dhiska dowladda hoose ee Xamar ay ku samaysay qaar ka mid ah wadooyinka Muqdisho. Kulankan oo ujeedkiisu ahaa in maamulka gobolka Banaadir lagu dhiirrigeliyo howlaha uu wado si loo dhammaystiro wadooyinka harsan ayaa waxaa ka qayb galay nabadoono, odayaal iyo waxgarad. Qaar ka mid ah xubnaha ka qayb galay kulanka ayaa si wadajir ah uga warbixiyay muhiimadda ay leeyihiin dib u dhiska wadooyinka.
Duqa magaalada waa mahadsan yahay, waa shaqeeyey, waa madaale habeen iyo maalin midna aan harsan oo u shaqeeya ummaddiisa. Marka ummadda gobolka Banaadirna saasaan u sheegaynaa.
waa ninka gobolka banaadir hana gubernatooraha ee waxa wanaagsan ka qabtay magaalada muqdisho annagu marka waxaan leenahay wax ka sheegid male ammaan buu leeyahay ha la ammaano ha la ammaan ahaan lagu daydo haddaan odayaasha degmada daayin leenahay sidaasaan leenahay gudoomiyaha gobolka banaadir shaqada uu haayo waa mid aan ku qanacsannahay degmooyinka kale iyo odayaasha iyo waxgaradka gobolka banaadirna waxaan ka codsanaynaa inay sida aan u istaagno oo kale ay u soo istaagaan roobla asigana sidaas oo kale waa mahadsan yahay in uu degmadiisa asigana si wanaagsan uga shaqeeyey si howlkarnama uga shaqeeyey isla markaasna uu isku xiray shacabka degmada iyo shacabka gobolka banaadir maamulka gobolka banaadir ayaa wado dadaallo lagu dhisay wadooyinka muhiimka ah si uu u wanaagsanaado isu socodka gaadiidka iyo dadka